بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الطائفة الرابعة كوحدي أفراد oo ka mid ah kooxooyinkii mucadilada mucadilada waxay u qiismaysaa afar soo ma kow alashaacira labo almutazila saddex walaat ljahmiya tan waa tii marka afraad way الطائفة الرابعة كوحد أفراد غلاة الغلاة ulaadii ulaadoodii waaya ulaad ayaa soo marnay saddex nooc ah jahmiya ulaadoodii qaraamida ulaadoodii baatiniya ulaadoodii kuwaasii ulaadka ahaayeen kuwa kale ayaga ka mida laakiin kasii ulaadsan waay ayaa la yidhaahdaa ayay tahay kooxdan dheh ayay tahay kooxdan waay maxaa yeelay kuwan ulugoodii waa murakab mudaacaf ah lianna guluwahum murakabun mudaacafun kuwaani gulugoodii waa murakab oo mudaacaf ah la labalaabay maxaa yeelay hee waxay inkirayaan alle in lagu sifeeyo nafyi iyo ihbaat guluw ahaa guluw ayuu ahaa markii horeba ayib kuwan haddana kuwaasi ayagoo qabaan ayaa quluw kale kusii dareen oo sida aan arki doono muctaqadkooda inuu yahay quluw kale ay ku dhaceen in la inkiro sifaada alleh hagge nefyi ihbaat waxay ahaayeen quluwa quluwaasi way ku dhaceen haddana quluw kale ay kusii darsadeen oo alla mawjuudna ma aha macduumna ma ahay dheheen ayagana quluw labaad waay ilaahay mana jiro waa jiraa lama dhahaayo ma jirana lama dhahaayo xagee ku jira marka lama og waay ayagana meel kale ku dhaci doonaan sidii aan dareen arki doono insha allah الطائفة الرابعة كوحدة أفراد غلاة الغلاة غلادي غلاة دودي من الفلاسفة هلاي كمدهن من الفلاسفة هلايهن فلاسفو iyo wاljahmiyati jahmiyo hala yihiin iyo wlqaraamida qaraamida hala yihiin iyo wlbaطiniya iyo baطiniya hal ay yihiin waay baطiniya hal ay yihiin baطinida waxaan soo marnay aan dhahnay inay ka mid tahay e qaraamida culimada qaarna waxay leeyihiin way kala saarayaan meelna waa iskaga soo dhacayaane meelna waxay kuway ka kala duwan yihin dhahayaan waxay dhan albaطiniyatu hum aladiina jacaluu likuli daahirin baطina walikuli tanziilin taawiilan ayay dhahayaan albaطiniyatu hum aladiina jacaluu likuli daahirin baطina walikuli tanziilin ta'wiila baطini waxaa waay hum aladiina waa qoladii jacaluu ka yeelay ka yeelay likulli daahirin daahir kastoo baatinan u leeyahay baatin u yeelay wax kastoo daahira waxay leeyihin ay dhaheen baatin walikulli tanziilan walikulli tanziilin dheh tanziil kasto wad kastoo waxal kastoo la soo dejiyeyna ta'wiilay leeyihin ay dhaheen daahir kasto baatin u leeyahay tanziil kastana ta'wiilu leeyahay saasay qabaan sidaa daraaddeed hataa xataa arkaan alislaam waxay leeyihin ay qabaan daahir iyo batin ayagoo marka taasay ku gaarayaan inay inkiraan xaqiiqatan asma arkaan islam hataa qaar hadda salaad bay ka tagayaan heli mark marmay markii ay gaaraan oo maxaa dhacay salaad maxaa ugu tagta marki salaad waxay leedahay daahir iyo batin daahirka waxaa looga talagalay dadka juhaasha ah inay sameeyaan laakiin dadku wax yaqaano caarifiinta baatiniyiinta halista ah waxoodii hee wax baatina dadkaasi aan ogeyn ay og yihiin sidaa daraaddeed waa u banaantahay salaada hadda inay ka tagaan soo kuwaasiisi usoo socdeen waxay soo galeen soofiyideeni way soo galeen way soo galeen waxay leeyihiin quwadu qolaada soofiyada waxay gaareen qofka martaba u jirta haddii meesha u gaaro wax takaalif oo dhan ka dhacaysa soo maa idinka hadda bilow joogtaane waa tababara tihiin hadda waxaad ku jirtaane tababarasho oon wax heer saraan gaarnay xeer aan wixii oo dhan aan dhaafnay ee wixii oo dhan aan dhaafnay heer sare aan gaarnay hadda takaaliif naga dhacdaan gaarnay idinka maxaa tihiin hadda bilow tihiin ay leeyihin wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiina si kale u la kaceen fasirkeed yaqiina gaaray bis wey wax lagama rabo meesha ka keenan kuwan marka waxaa baatiniya la yirahda kuwaas ayaa salka ku hayaan kuwan kuwan hadda jooga suufiyaasha qaar ka midan idan waa kuwaasi aladiina jacaluu likulli daahirin baatinan walikulli tanziilin ta'wiila tanziil kastana ta'wiila u leeyihin u leeyihin idinka daahirka tanziilkii daahirkiisa qaata laakiin ta'wiilan haysana leeyihin qoladaasi waa muasisuhum ay dhahayn culamada ninka asisay asaasayna qoladaasi muasiskood ee waxaa la yidhahda huwa maymuun ibnu daysaan alqadaax maymuun ibnu daysaan alqadaax ayib maymuun ibnu daysaan alqadaax nin la dhahayo ayaa asaasay asaaskoodii ah wadahara bacdahu axmed ibnu axmed ibnu lashcar kdaraadaan soo maraynay xamdaan dheh axmed mahan xamdan ibnu ashcar almulaqab biqurmud almulaqab biqurmuda kee wahay kaas muasisun daraa mida way waxaan soo maray inuu isku mid yihiin soo sheegnay soo maa kuwaani hore kuwa ninkaasa soo aasaasay kaas markii gadaashiis waxaa yimaadeen ninkaani ninkaan markii yimaadeen waxaa soo baxay qaraamida qaraamada iyo marka waxay isku darsameen baatinya soo maa saas waa aya sida abu bakr albaqdaadi kitaabkiisa alfiraq alfarqu bayna alfiraq tilmaamaya waaya idan marka kuwaas waaye ayuu leeyahay iyo wakayrihim kuwaasi keyrkoodii waay wa dariiqatuhum haddaba dariiqadooda maxay tahay fiiri wa dariiqatuhum qoladaas dariiqadoodii annahum ayaga ankaruu way inkireen fii xaqi illaahi ilaahay xaggiis ayay inkireen tacaalaa sarey alihbaata ayay inkireen iyo wanafya nafyiga ayay inkireen wa ilaahay waxyaabihii asiga isku magacaabay nafsadiisii ama isku sifeeyey nafsadiisii ku sifeeyey waxaan soo marnay inuu u jamciyey laba shay alihbaat iyo wanafyi labadiib way inkireen kuwan marka haye fanafow way inkireen canhu can illaahi alla xaggiis waxay ku inkireen alwujuuda wujuudkii ayay ka inkireen iyo wala cadama cadamkii way ka inkireen labadaba ya waxay dhaheen ilaahay mawjuud lama dhahaayo macduumna lama dhahaayo mawjuudna ma aha macduumna ma aha maxay saasu leeyihiin mawjuud waaye markii aan dhahano waxa wuxuu shiibahayaa makhluuqaadkii oo mawjuudka ah macduum waaye markii aan dhahno waxaan ku shiibahaynaa ashyaada macduumaadka waxyaabaha macduumaadka ah kuwii oqolaada jahmiyada iyo qaraamadada iyo baatiniyada waxay sameeyeen ilaahay waxay ku shiibaheen e mawjuudki bay u diideen lakin maxay ku shiibaheen macduum soo maa anaga waxaan leey anaga ayaga waxay leeyihiin anaga saas ma nihin macduumna kuma shiibahayno ilaahay macduum wayna ma dhahayno haddii macduum aan dhahno wuxuu shiibahayaa macduumaadkii mawjuudna ma dhahayno haddii mawjuud aan dhahno wuxuu shiibahayaa mawjuudaadkii hee idan labadaas looma sugaayo labadaas waan ka anfinaynaa oo leeyihiin waan u diidaynaa isma oga laakiin ayagan maxay ku shiibaheen naftirkooda ay ku dhaceen mumtanicaad way ku jiraan ayadan haddana mawjuud way u diideen haye macduumay u diideen haye wax macduum aan ahayn mawjuud aan ahayn ma jiraan haa maxaa la yidhahdaa mumtanic waay ayagana waxay ku dhaceen ay ku shiibaheen mumtanicaad ay ku shiibaheen ilaahay fiiri marka shubahadoodii iyagaa waa imaan doontaa وطريقتهم طريقة أنهم أيضا كروا ينكرن في حق الله إله حقيسة ينكرن تعالى سريع الإثبات والنفي ينكرن فالنفو أنفيين عنه عن الله الله حقي سعيك أنفيين الوجود جوغتان وإجريتان والعدم وي كأنفيين والحياة نلولي كأنفيين هي والموت كأنفيين إلهي ونولي هين مدهينو وقتين هي مدهينو محيين مرك وح آن نولين آن تنتمنين waxay maxay yihiin sidaas waa walaa waxay leeyihiin wal hayaata uma sugayno ay wal hayaata ka anfiyeen wal mawta ka anfiyeen wal ilma ka anfiyeen wal jahla way ka anfiyeen ilmana malaha jahilna ma aha ha ilaahi ilma ma aha jahilna ma aha taasay leeyihiin waa naxwaha wixii limadka ah wa qaaluu waxay dhaheen innahu ina allaha alle laa mawjuud موجود معها ولا معدوم معدوم معها ولا حي مد نول معها ولا ميت مد انتين معها ولا عالم مد عالما معها ولا جاهل مد جاهلا معها ونحو ذلك ساس إليه مرك وحان محيين مرك وسورة قلمين معها وحان إني نولي إني دنتان وحكا مدهيان إني نولي إني دنتان مرك وحكا دعوحيين وح ممتنعة مبجرين وح أبجرين وح ممتنعة taasa soo baxaysa ma jirto waay saasay leeyihin ay shubhadoodu maxay tahay marka dhibkaas maxaa u geeyay washibatu wa shubhatuhum shubhadoodii waxaa waaye annahum ayaga ictiqaduu way ictiqaadiyeen annahum ayaga idaa wasafuu markii ay sifeeyaan hu alle bilihbaati ihbaat ay ku sifeeyaan shabbahuu inay shibahayaan hu alle bilmawjuudaati inay ku shibahayaan ayay ictiqaadiyeen ilaahay haddii sifaad loo sugo waxaa wuxuu shibahayaa ama lagu shibahayaa mawjuudaat ko wain wasafuu haddii ay sifeeyaanna hu alle binefyi nefyi ku sifeeyaanna shabbahuu inay shibahayaan ay ictiqaadiyeen hu alle bilmacduumaati macduumaad ay shibahayaan marka dhinac labadaasi meelood meel lagu sifeyn kara labadaba ma laha maxaa yeelay mid ka mid a haddii lagu sifeeyo mid ka mid ay shibahayaa wixii mawjuud sifatulwujuud ku sifaysanay shibaha haddii wujuud loo sugo haddii sifatulcadam loo sugin waxyaabaha e macduumaadka aya shibahayaa ay dhaheen meeshaasi ay waxaa ka soo baxday marka ictiqaad baatil ah idan oo ah macduumaad mumtanicaad ilaahay in lagu shifaho lagu ay ku shibahaan wax mumtanica reebtoonba ama dhacaynin inaan dhacan suurtagal aan ahayn ayaa ku sifeyn alla mis maa ka dhalanay maba jiribba soo maa wax jirib maaha wa waraddu calayhim fir waraddu radiino calayhim dushooda la raddiinayo min wajuuhin waayo wejiyaala xaggiisa ayuu ka ahaaday alwalu weji koowaad anna tasmiyata allah ilaahay magacaabitaankiisu ووصفه وصف الله إلهي كصفين تيسو بما كي لغو صفيو أما لغو مغعابو سمى أسيق بسكو مغعابو ووصف اسكو صفي الله به ماذا نفسه نفسه دي سكو صفي هي ليس تشبيها نوت معها من تشبيه معها في إلهي أسيق اسكو اسكو مغعابو تشبيهكم مجرو في أسيق نفسه دي سكو صفي تشبيهكم مجرو هرتو tashbiih aslanba kuma jiro haye walaa yastaazima kamana laazimaayo ibaatkaasi atashbiiha waay mana ka laazimaayo horta kuma jiro aslan haddana kama laazima hadii loo sugana maxaa dhahay maxaa dhahay fain alishtiraaka ishtiraak wadaagada fi lismi ismiga iyo wasifati la wadaago laa yastaazimu kama laazimaayo ishtiraakaasi tamaahul almusamayaati walmawsuufaati wax badana soo maray soo maa dad qaado haye laq watasmiyatakum marka watasmiyatukum way hadda taas waay taas soo mahaye madda kalena waa tan marka wa tasmiyatukum magacaabitaankiinu daalika arrinkaas aad ku magacaawdeen ke in allah mawjuudna maaha macduumna maaha ay dhahdeen waay watasmiyatukum magacaabitaankiinu daalika arinkaasaad ku magacaawdeen hee tashbiihan waa tashbiih naftirkiisba ma tashbiihan dheh aad ku magacaawdeen waa watasmiyatukum magacaabitaankiinu daalika arinkaasu soo sheegay tashbiihan aad ku magacaawdeen laysa ma aha kaasi ilaa tamwiihan hee dheexitaan mooyaane wax kale ma aha waay. Ah, dheexitaan mooyaane wax kale ma aha التنميه waxaa la yidhahdaa التن التمويه waxaa la yidhahdaa huwa ilbaasu suuraةi xasanaةi لشhayءi qabiix ayaa la yidhahdaa التمويه huwa ilbaasu suuraةi xasanaةi لشhayءi qabiixin كالب- كإلباس الذهب للنحاس وغيره waxaa la yidhahdaa huwa tamwiih waxaa waaye ilbaasu suuratin suurad in loo ekaysiyo mase lagu dheexo suuraddaasoo xasanatin wanaagsan hee lishay-in shay lagu dheexo waay suurad fiican in lagu dheexo shay shaygaasoo qabiixin xun waay ayaga hadda waxay leeyihin ilaahay ma shibahayno markii loo fiirsado waxaa loo malaynayaa suurad fiican inay tahay soo maa laakiin waxay ku dheexeen suurad xun oo ah macduum inay ku shibahaan haddana idan waa warkooda saas sida ka ilbaasi dahabi dahabkii ku dheexidiisa oo kale waaye linnuxaasi maar lagu dheexo i wakayrihi dahabka in maar lagu dheexo dahabki fiicna in lagu dheexo maar oo dahabkii ka liidhato iyo wixii la midka ah oo kale waaye tusaale ahaan idan huwa ilbaasu suuratin xasanatin lishayin qabiix ayaa la yidhahdaa tamwiih idan watasmiyatukum magacaabadiini daalika kaasi tashbiihan aad ku magacaawdeen laysa huwa magaasi ma aha tashbiihigaasi ma aha ilaa tamwiihan dheexitaan mooyaane oo w- shay wanaagsan lagu dheexay shay xun baatil ah iyo wa talbiisan talbiis mooyaane astur talbiisan astura waay atalbiisu huwa asagana satru lxaqiiqati wa idhaaruhaa bikhilaafi maa hiya calayhi layidhahda atalbiisu huwa satru lxaqiiqa xaqiiqada in la asturo la yidhahda iyo wa idhaaruhaa xaqiiqada in lasoo muujiyo iyo wa idhaaruhaa soo muujinteedii waaye xaqiiqadii bikhilaafi maa hiya calayhi sidii ayada ahayday si aan ahayn loo soo muujiyo sidii ayada ahayday in la asturo sidii ayada aan ahayn khilaafkeedia lasoo muujiyo ayaa la yidhahda ayadana str xaqiiqata idhaaruhaa bikhilaafi maa hiya calayh idan astur way kaan warkaasi mooyaan wax kale maaha astur way sidii xaqiiqada la asturay si kale bedelkeed lasoo daahiriyay dadki loo soo daahiriyey waay warkaasi maahane sah ma aha waay iyo watalbiiha san asturid waaye cala alcaamati caamada dusheedii la asturaayo ama la dheex- lo- lo- loo dheexayo waaye iyo waljuhaali juhaasha dushoodii laga dheexayo mooyaane wax kale ma aha walow qabilnaa haddii aan qaab aqbalno mila haadihi tan oo kale taasoo addacwati addacwa dheh sheegashadan ah walow qabilnaa haddii aan aqbalno bime mila haadihi tan oo kale taasoo dacwa dacwada ah dacwadaasoo albaatilati oo baatilada ah hee haddii aan aqbalno la amkana waxaa suurtoobaysa kullu mubdilin mubdil kasto burye kasto waxaa u suurtoobaysa an yusamiya inuu ag- magacaabo ashaya shay inuu magacaabo shaygaasoo alxaqa xaq ah ku magacaabo biasmaayin magacyaalo magacyaashaasoo yun- yunafiru eh, biasmaayin ku magacaabo magacyaalo yunafiru asagoo burinayo mubdilkaasi biha asmaadaasi annaasa dadka kaga burinayo can qabuulihi qabuuli xaqi xaq aqbalidiis kaga burinayo ayaa in la imaado suurtagal u ahaan lahayday kaasaa la aqbala markii la yidhaahdo waxaa meesha ka soo baxayaa mubdil kasto inuu xaqi magac u bixiyo asagoo kaga burinayo magacyaashaasi xaqa u bixiyey dadka in xaqi ay aqbalaan in xaqahee ay aqbalaan nabigeena calayhi salaatu salaam markii la soo diray gaaladii maxay ku magacaaween magacyaalo ah xunxun soo maa magacaalo xunxun maxay dhaheen saaxir waaye majnuun waaye waxyaabahaas kaahin waaye waxyaabahaasay dhaheen xaq way soo maa xaqii nabiga lala soo diray qur-aankiina maxay dhaheen sixir waaye kahana waaye shicir waaye xaqii maxay u bixiyeen magac qaldan soo maa maxay ugu bixinayeen si dadkan kale oo xaqan qaadan lahaa uga eriyaan oo waxaan wax qaldan waay basaasa laguma maxaa ka raacaysaa adig si ay u dhahaan darteed soo maa si ay dhahaan darteed waay ahlulbaatil kasta waa saas ahlusunna maxaa magacyaa loo bixinaya wax badan soo maa Ah, mujasima waa la dhahay xashawiya waa la dhahay ah, mushabiha waa la dhahay wax kasta waa la dhahay maxaa loo dhahaya dadka si ay uga cararaan ee magacaasi oo xaqa loo bixiyo oo baatilka ah si dadka uga eriyaan oo u diidaan si dadka u qaadan lahayn si uga ugu reebaan u celiyaan dadkeeda saas ugu magacabayaan soo ma saasay ugu magacabayaan ayib sida daraaddeed naagtii uu qabay maxay dhahday abuu he lahab Mm. manabi maxay ku magacaabeen ay quraysh maxay ku magacaabi jireen garada mudamam soo ma mudamam mudamam ku magacaabi jireen Ah, saas waay. nabigeena calayhi salatu salam naftirka xadiisa ka soo aroray uu dhahay saxiixa ah alaa tacjabuuna kayfa yasrifu allahu canii shatma qurayshin walacnihim walacnihim alaa tacjabuuna war miyaadan liyaabaynin kayfa sidii oo yasrifu allahu ilaahay u leexiyey canii xaggeedii shatma qurayshin quraysh caydeedii iyo walacnihim lacnashadoodii waay yashtumuunii yashtumuuna mudamaman wayalcanuuna mudamaman wa ana muxamed udhay soo maa yashtumuuna mudamaman waxay caynayaan mudamam wayalcanuuna mudamaman waxay lacananayaan mudamam wa ana muxamadun buu dhahay nabiga alayh salatu salaam wa ana muxamadun umu jamiil naagti lahay abulahab qabay waxay dhihi jirtay mudamaman casayna wa amruhu abayna wa diinuhu qalayna sadaa dhihi jirta soo maa sadaa dhihi jirta mudamaman casayna mudamam waan ku caasnay iyaga wada nebiga waay alayh salatu salaam mudamaman casayna mudamam waan ku caasinay wa amruhu abayna arrankiisina waan diidnay wa diinuhu qalayna diinkiisina waan ka tagnay saasaa ku shiri jirtay idan mudamamkaasi ayaga nebiga uli jeeda nebigana hee ma aha maxay saas u dhahayaan si dadka loo nacsiiyo waxa asaga wa- waxa- waxyaabaha asaga wato loo naco dadka ay u cararaan darteed ugu magacaabeen soo ma idan fursaddaasa meesha ka soo baxayso dadka ahlu baatilka haddii ahlu xag ay arkaan magac ay ku dhejinayaan maxay u yeelayaan si dadka u cararaan ya sidaasi waa idan ga- kaas ayaa meeshaasi fursad loo siinaya saasaa ka dhalan lahayday buu leeyahay asigoo waxaasi qofkaasi beri ay ka yahay oo saliim yahay oo fiican yahay ictiqaadkiis manhajkiis fiican yahay waxyaabaas lagu duri lahaa baatilkaas meeshaas u odeys isticmaali lahaa idan wad meeshaasi lasma siinayo walow qabilna haddii aan aqbalno mitla hadii tanadaca oo kale albaatila la amkana waxa suurtooba lahaday kullu mubtilin mubtil kasta an yusamya inuu magacaabo shay shay alxaqa haqa biasmaayin ku magacaabo yunf- yunafiru asagoo ka erinayo bihaa asmaadaasi annaasa dadka can qabuulihi qabuuli lxaqi sidaas idan kama dhalanayo asmaada isi- ee, iswaafaqday iyo sifaada iswaafaqday in musamayaadkii mawsuufaadka iswaafaqan kama dhalanayso sidaas horta weji koowaad lagu radinaya waay alwajh athani weji labaad nacmaha ogaho waa dheeryahay dhaadiisna lama istaagi karo allah subxana wa taala alam